waxaynu ku dhex jirnay kitaabu sadaaq heerka iyadoo aynu soo sheegnay ama iska ala maqlaya heerka xukumkiisana waynu ka soo hadalnay waxaa kaloo aynu soo sheegnay ruuxa dumarkaa inay tasarufka meherka laada markaa wuxuu soo xusay meherulmitliga wixii la odhan jiray in marayn uma meherulmitl meherulmitligu huwa maa yurqabu bihi waa ka lagu jeclaanayo fii mitlihaa dumarka iyadoo kale ah dumarka lafkeeda ah waxa lagu guursanayo lagu jeclaanayo ayaa la idhaahdaa haddii uu toban halaad yahay iyo haddii uu shan halaad yahay iyo hadduu laba halaad yahay intaba waynu aragnaaye fa yuctabaru waxaa lagu xisaabtamayaa biman yusaawiiha dadka la lodka ah oo min nisaa'i casabaatihaa dumarka qaraabadeeda ah oo xaggee kula siman fi sinni xagga da-da waalcaqli xagga waxgaradka waljamaali xagga quruxda iyo walyasaari xagga hodantinimada wasayuubati xagga carmalnimada waalbakaara iyo inannimada walbaled iyo waddanka intaasoo dhinacba qofka kula midka ah ayaa la odhan karaa waa looga qiyaasanaya oo inantan dumarka lodkeedaa marka la leeyahay waa intaa kuwa kula mid ah masalan dee haddii ay tahay qof caqli badan tixgelinteeda ay leedahay qurux hadday leedahay haddii ay maal leedahay oo dee qof ruuxa dumarka ah maalka lehi way ka qiimo badan tahay dee tafaraha maran inantii iyo carmashii iyaguna dee way kala duwan yihin wadamada laftigoodii baa laga yaabaa meherkii inuu kala badan yihi intan oo dhan ba waa loo tixgelinaya markaa ruux dumaroo intaasoo meeloodba kala mid a waa inay la meher noqotaa hadii la ydhaa waa mehermitl markaa mehermitl halkaasubuu ku sheegay mara fara badan buu kugu soo xawili doonaa iska hubso in badan ayaad maqli doontaa isagoo meherulmitli meherulmitli waa saasuu sheegaya fa in ikhtasad haddii ay la gooni noqoto bimasiidin wax dheeraada aw naqsin ama nuqsaan ay leedahay ruuciya daalika dee taana waa la tixgelinaya waa ruuciya waa la ilaalinaya daalika arrintaasa la ilaalinaya oo tixgelintaasay leedahay taas sida kaleo dhan way u wanaagsan tahay laakiin jamaalkeedii waxbaa yar nuqsaaminaya ama indhaha waxaa ka qabto ama nabar habaha jiro dee dabcan qofkii waxbaa ka yar nuqsaamaya oo dumarkii masal meelahaasoo dhan qaar ay iskala mid yihiin baa jira meel bay kaga nuqsaansan tahay dee meherkeedii wuu ka yaraanaya haddii ay dheeraad kale kasii leedahay masal qof mutacalimada ay tahayna dee meherkeedii wuu sii dheeraanaya fain lam yakun lahaa casabaatu min annisaa dumar maba lahaba ay isxigaan oo looga qiyaaso fa bilarxaam dee markaa riximka casaba iyo riximna dee baabulfaraa'id baynu isku soo kala ogaana walaalaheed iyo kuwan kale iyaguna edooyinka ay u tahay iyo kuwaasa casabooyinka ahaa kuwa riximkuna de waa habaryarihii iyo kuwaasay noqon doona habrawadaagii iyo kuwa riximka ay yihiin iska qaraabada una kuwaasaa ayaa la odhanayaa intee lagu meheriyey waa laga yaabaa inaga dee berigii hore oo kale odayaashu toban halaad sideed halaad waxaasaa qaalib u noqon jiray laakiin imika wax qaalib u ahi ma jiro ee marba waxbaa iska yar badan markaa taasumaa lagu xisaabtami doonaa wailaa haddii aan labadaa midnaba jirin oo ma laha dumar tol ah dumar rixim u ana maleh fa binisaa'i beladihaa dumarka isku magaalada yihiin iyo waman yushbihuhaa dumarka iyada shabaha waasumaa looga qiyaasanaya oo hargeysa meherkeeda maxaa yahay dumarku baa la odhan doonaa ama heblaayo teebaa beri dhaweyta la meheriye la meher noqon ay la meher noqon kartaabaa la odhanaya sidaasaa loo wadaya marka waman yushbihuhaa waa dumarka shabaha iyo kuwa la magaalada ahi markaa meherkii dee waxa macnaha halkadaad ka qaadatay wixii waa laba qaybood midi waa wixii lagu heshiiyo musama baa la ydhaa kaasi waanu yaraan karaa waanu badan karaa meherulmitli marka la idhaahdana waa marar baa jira musamuhu uu fasahaado amaba aan asaga waxbaba loo magacaabinba ilaa way waa mufawada way jiri kartaa walam tafriduu lahuna fariida dumarkii haddii aan looga qadarin waxbaba markii la meherinayay wax iska dhici kara wey sidaa darteed kuwanaa mehero misliga kuwaasaa loola noqdaa ta musamaheedii u fasaaday amaba aan waxba loo magacaabin baa la ydhaha maxaa mehero misli u ah laakiin marka hore musamaha wixii la doono waana la yarayn karaa waana la badin karaa waxa haddaba halkan ku sheegaya meherka oo la waayey inay afada uba fasakhan kartaba laakiin shuruud buu leeyahay goorta marka meherka la waayo ay u fasakhan karayso waxa uu dabeedna yidhi waidaa acsara bilmehri meherkii marka uu waayo qabla dukuuli aanu lala guri gelin falaha lfasku inay iska fasakhday khiyaaru leeda aw bacdahu ama intii uu la guri galay waa bacda dukuul buu meherkii waayey falaa ma laha fasax markii hore meherka waxay ku heshiiyeen inuu imika ugu shubo dabeetana intaan laba gaadhin dukuulkii ayay tidhi sidii heshiiskeennu ahaa dasi mahaye budo dee maba jiraba dee kol haddaanan haynin qaadiyo waraaqda fasakhaadda i jir way odhan kartaa haddii ay doontana way iska sugi kartaa laakiin haddii ay ku heshiiyeen muddo inuu dayn ahaado dee fasakhaad ma leh ilan dayn waa la iska sugaa wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara mar hadduu dayn ahaa waa ilaa intuu waxelay innaga dayntaasi isaga badan yahay oo dadku sida qaalibka ah dayn bay ku heshiiyeen haddii laakiin haba ku heshiiyeen in uu imika siiye hadday degdegto oy guri galaan dee markaana ma fasakhan karayso oo way ka sugi inu herka markaa masaa'il dhowra oo loo fasakhan karo ayuu midba baabku sheegaya waxa aynu soo maraynay ceebihii in loo fasakhan karayo ceebihii aynu xagga hore ku soo maraynay haddii mid ka midii ay ku timaado qofki waa filayaa inay soo dhaafneen waa loo fasakhan karay afadu way u fasakhan karaysa waxaa kale u fasakhan karaysay hadday ku dul xorowdo haddii shardi la waayo haddii meherkii la waayo haddii nafaqadii la waayo sidaasunbuu tirinaya laakiin annafaqa baabunafaquu ku sheegayaa tan meher waayiddana baabusadaaq buu ku sheegayaa tan kale ceebahana baabulfaski sidaasuu wadaya fain ikhtalafaa fii qabdi sadaaq meherka guddoomashadiisii ayay isku khilaafay falqawlu qawluhaa qawlka la rumaysanayaa waa keeda aw fil wai bay isku khilaafeen fa qawluhu weeye qawlka la raacay masel maanta khilaaf baa yimi oo ka dhacay meesha ninkii yaafada dhexdooda marka waxa uu leeyahay isagu waxa uu leeyahay meherkii waan ku siiyey iyaduna waxay leedahay hebelow imaad siinin murankaasaa jira asalku muxuu ahaa inuu siiye iyo inaanu siinin keebaa asal ahayd dee inaanu siinin baa asal ahayd istisxaabu laslina waxa uu ku jiraa usuulka cilmul usuulka marka la ego adilada tobanka ah baa lagu daraa istisxaab alasl asalkii oo la isla saaxiibiy walaslu baraatu dimati zawj ninka waa inaan waxba lagu lahayn baa asal ahayd haddaba qowlkiisu ka asalka waafaqsan yaa la dhaarinaya masaa'ilkan soo socda o dhan kolba ka la dhaarinaya waa ka asalka waafa marka waxaa la leeyahay heblaayo bal ku dhaaro adugu adigaa qowlkaagu khilaafsan yahay asalka waa inaanay waxba qaadan be aw fi lwai ama wai baa had iyo jeer ay isku khilaafeen fa qawluhu wey oo isaguna waxa leeya wai baa jira wai baan jirin iyaduna waxay leedaha wuu jiraa maxaa maslaxadee ku jirta iyada waxay doonaysaa inay meherkii o dhan wada qaadato isaguna wuxuu doonayaa inuu kala barmo ila saasay noqonaysa haddii uu la guri galo meherku way wada yeelanaysa haddii kan la barbay yeelanaysa marka isagu waxa uu leeyahay dukuul ma jiro iyana wuu jiraabay lea dee asalku waxa uu ahaa inaan dukuul jirin marka isagaa ku dhaaranayo qowlkiisa asalka waa farsanya haddaba halkan waxa uu ku xusayaa ruux dumar ah oo aan xaas ku ahayn oo meher yeelanaysa haddana oo sharcigu u sugayo wamawaطia mra'a qofka afa ku joogsada ee la kulma bishubhatin galmo shubho ah aw fii nikaaxi faasi ama caqdi fasahaadsan oo aan islaamka waafaqsanayn aw zinan wahiya mukraha ama uu ka sinaystay isagoo dirqiyay lazimahu mahrulmitl waxaa waajibaya mahrumithliga aynu isla soo garanay wain taawacatu cala zina hadday ku waafaqdo zinada falaa mehra laha dee markaa meherma laho iyadaa dee isdhiib saddex dumar ah saddexduba meher bay yeeshaan buu ku yidhi inkastoo aanay xaasba noqonin oo aan caqdigii sharciga ahaa ee hagaagsanaa aan laguba xidhinba midda horeysa waxa wey shubha markaa shubhadani ariiq iyo faacil iyo maxalba way noqotaa ariiq bay noqotaayo waa ka soo wada oo waa caqdi faasid maxalna way noqonaysa oo midab bay wada lahaayeen adoon faacilna way noqonaysa shubhat lfaacil xaaskiisii buu mooday oo kale markaa waxay noqotay tu ajinabi ah marka sidaas oo kale ay dhacdo meherbaa markaa iyadii ay yeelanaysa afadaas meher kol haddaana iyada u kasin xumaantan meherun bay leedahay meherkuna waa meher misliga in isla soo garan nikaax faasida masel dee nikaaxani weli baan u wadanin mas-uulkii baa meesha laga takhalus ama markhaatiyaasha ayuma mra'at nakaxat bikayri idni waliyaha fa nikaaxuhaa baatil dhowr jeer buu nabigu ku celi walaha lfas bima staxalla min farjiha walaha sadaaq meher baan in leedahay mar haddii uu de inta uu ku xalaashaday alaabteeda way iska dhacdaa marar badan oo dee kuurkii hore waa sixi waayo oo laydhaa hebel iyo heblaayo meherkoodii wuu aafooday oy dukuul la sameeyeen ay sarkeen iyo aan ilaasba dhicin mar hadday khuluwa isla galeen dukuulun baa loo arkaayo ogow oo waqad aftaa bacdukum ilaa bacdin wey mar haddii ay isdhex galeen oo barhkiinba barhka gaadhay labadan qof waxba iskuma seegana iyo aan ilaasba jirin sidaa darteed meherkii way leedahay marka la taga un lama odhanaya meherkeediina sii baa la odhanaya oo u raacay iska hubso nikaax faasidkaa wey waa tii la dirqiyay kufsi baa loo yaqaanaa kufsiga isagaa dee xaggiisa marka la helo islaamku xeer ciqaabeedka uu saaraya waxa weye midka mid ka adagka qawaaniinta wadciga qawaaniinta wadciga oo yala xidhaamo waa la xidhaamo wax kale kuma sameeyaan laakiin dee islaamku qofkan hadduu xaasaro lahaana dhagax buu ku dilaya haddii kalena dee shaldigii baa lagu samaynaya waxaana laga qaadayaa meherkii oo dee badan kara hadduu doono toban halaad gaari kara waxaana laga qaadayaa haddii aynan ahayn arshul bikaara waxa la yidhaahdo moorkii arshigiisiina waa laga qaadaya bikaara la yidhaha ilan waa kaa qaribi carbi bay noqota marka saddexdaa qaybood ayaa lagu yeelanaya laakiin siday ku yeeshay soomaha dee meher ma leh naagtaaniyadii ka soo haddaba meherkii oo kala barhmayuu sheegaya waxaytu ulliqat marka afadii la furo wa shubira almehru meherka barhkiina la siiyo laa mutcata laha mutco yeelan mayso dumarka ilaahay waxa uu tilmaamay famaticuhun mutco siiyo oo sahay ina in la sii siiyo wey markaa dumarku saddex bay noqonaya mid lala guri galay waxaa tahay iyo mid mufawado ahayd oo waxba loo magacaabay kolkii hore iyo mid meher loo magacaabay oo aan lala guri galin yaray marka haddii dukuul jiray meherbaha qaadatee waa kan kuusoo wadee way xaas ahayd waa in la siiyo wixii xuquuqdeeda mutcona loogu daro haddii laakiin meher barhkii ay qaadato iyadu ma laha mutco base lagu meheriye meherkii dabeedna sidaas intaanay guri gelin bay kala tegeen meherka barhkii bay qaadanaysaa laakiin mutco ma leh taasi waa mid haduu dumarka cinda shaaficiyata aan mutcada lahayn waa tan ta intaa laba arag la furay ee meherka barhkii la siiyey iyadu mutco ma leh meherka barhkiisaasunbay ku maarmaysa suurat lbaqara u noqon waxaysu lam yatashatar markaanu meherkii kala barmin ima bian laa yajiba shayun maala waxbaba ma ay u waajibinba kan mufawida waa midaan kolkii horeba mufawado la idhaahdo isbandhigto aan waxba magacaabo idaa uliqat qabla dukuul walfard marka la furo intaan lala guri gelin wa qabla alfardi intaan waxba loo qadarin aw amase bian yajiba alkullu ama meherka dhammaantii baa uwaajibay kaalaaq bacda dukuul intay axaas ahayd kadib baa la furay wajaba almutcatu mutca uwaajibay waxaad kusoo ururin kartaa saddex weeye dumar mid waa laga guri galo oo xaas taasi mar layba mar meherkeediina way leedahay mutcana way leedahay tii aan lala guri gelin baa markaa laba noqon karta mid kolka horeba aan waxba loo magacaabin mufawad baa la ydhaha iyo mid wax loo magacaabo labadaasaa midina mutco yeelanaysaa midina aanay yeelanayn tii aan waxba loo magacaabin dee wax meherahay leedahay ma jiro waa in sahaydii mutcada ahayd la siiyaa tii iyada wax loo magacaabay en lala guri gelin wixii loo magacaabay barhkii un bay leedahay laba saddexdaas oo qabla dukuul markay ruuxii dumarka ay taagantahay bay laba tahay mid yeelanaysa mutcada iyo mid aan yeelanayn bacda dukuul markay tahayna kolleyba way leedahay walilmuallaqaati mataac meeshana dee kolley waxa isagu waa kaa kuu sheegaya ee sawjku kolbaha intiisaa la eegaya waxaytu lam yatashadarna herkii markaan u kala barmin imaa bian laa yajiba shayun kalmufawida mael waxbaba uma waajibin meheri oo dee kolkii horaa waxbaba la sheeginba idaa ulliqat qabla dukuuli walfard waxa la furay iyadoon waxna loo magacaabay lalana guri gelin baa la furay dee markaa waxay yeelanaysaa mutco aw bian yajiba alkullu meherkeedii oo dhan way yeelata kaalaaqi bacda dukuul waaba intii waxaaba la furay intii de ay lala guri galay wajaba laha almutca mutcadii baa waajibaysa markaa mutcadii iyo meherkii dee way kala duwan yihiin oo mutcada had iyo jeer ka yar meherka oo mutcada meher lama gaadhsiiye baa la yidhaahdaa isaguba uu ku sheegay waxa uu kuhi wahya shay-un waa xoogaa adduuna yuqadiruhu alqaadi biijtihaadi qaadigan kala furaya kala kaxaynaya ayaa magacaabaya oo dadaalkiisa ku magacaabaya intaasoo mutcaasii buu odhanaya wayuctabaru fiihi mutcadanna waxaa loo eegayaa xaalu zawjayn labadan isqaba arrinkooda marka mutcada la doono in la kordhiyeyo marka la doono in la yareeyo labada qof baa la eegaya maxaa laga eegayaa masala dee ninkii hadduu cala lmuusici qadaru wa cala lmuqtiri qadaru kii hayntiisu roonaydna dee waa in wax buuran siiya kii hayntiisu ay yaraydna de waa in wax yar laga qaada nooliyo wixii lamida iyada qudhigeedana waa la eegayaa dee dumarkiis ku mustawa maaha xagga karaamada iyo sharafta dee way kala mudan yihiin markaa midii karaamadeedu badan tahay bay mutcadeeduna sii badanaysa markaa meherka iyo mutcada axkaamtoodii bay taasi ahayd oo halkaa kusoo xusay iyo qofkii waktiga ay mutco yeelanayso faslu fi waliimati alcurf allabarigii arooska ayuu halkanna ku xusaya oo waxaa u daliila cabdiraxmaan bin cawf radia allahu canhu buu nebigu arkay isaga oo dhalaalaya war cabdiraxmaan miyaad aroosatay buui markaasuu yihi haa dabeedna waxa uu ku yihi awlin walow bishaar bal iska allabari neef aryana ha ahaatee neef aryana ha ahaatee allabari sabee markaa gaayadu ma aha waa dhinaca u wanaagsan baabay noqon kartaa laakiin xagga u yar maaha waa iska dhexdhexaad neef ka weynna wuu qali karaa dhowr neef buu qali karaa laakiin indhiigu la daadiya wanaagsan waxaanu noqon karaa dee siduu isaguba xusayo wax ka yarna wuu noqon karaa oo raashinuun in la sameeyana way noqon kartaa waliimat lcursi sunna sunna weeye waliimat lcurs macnaha maxaa faral ka duway dee kol hadduu yihi awlim nebigu ma marar badan baa ayay dhacday inaan wax welimaa la samaynin de haddii ay faraltay lagama tageen way wasunnatu an yuulima bishaar neef araya inuu gawraco wanaagsan marka waa la baraya haddii uu dee ka badiyo neef geela ka dhigo ama dhowr neefoo aryana way iska wanaagsanta oo inu koo kale dee baahidu way iska badan tahay kolkaa qofka haddii ilaahay u ballaariyo hayntiisu fiican tahay saddex neef afar neef inuu ka dhigaa wanaagsan oo qaarna uu jaarka siiyo qaarna uu dadka u yeedhayo ku kala wada jeediyo baa wanaagsan wayajuuzu waxaa iska banaan maa tayasara min aacaam raashinka wixii sahlanaaday qofku uu helo inuu allabari ka dhigaana waaba iska wanaagsanta oo xataa haddii habeenkii marka arooska lasoo hooyo keegan iyo sharaabka iyo saloolkan iyo intaa uu idhaahdo aniga intaasun bayba waliimada iigu dhan tahay waa dhag weeye oo iyana iska ansaxaysa haddii hayntiisa dee ay markaa iska daciif tahay iminka waxaa wanaagsan dee qofkii laba jeer baaba la isfeeraanaya iyaday ku adag tahay ayaa laga yaaba habeenkiina inuu xafladdaa ballaano sameeyo oo qalash badani ku baxo maalintiina in la eg ay ku baxdo markaa waynu sooba ururin doonaa oo waxaynu samayn doonaa macawaliimada habeenkiigu habeenkaas lasoo xareeyo ayaa dabeetana labada neef aiya la qalayaa briiskana la karinayaa kuwii saloolka cuni lahaana ku casheeya dadkuna dee haba iska nastabaa aroortana waxayaa lasugu soo noqon saasumaa la sameeyaa iminka aroosyada adduunyada markaad aragto dadku hudheela isticmaalaan markaa qofba waa meel qof awoodiisu ay kun dollar mid laba kun oo dollar mid saddex kun qofba mid qofbaa cashada dee habeenkii intuu arooskeeyo dadkaan u casuumayo ayuunbaa dabeedna casho loo samaynaya nee fadhiya loo qalay halkaa meel dee jaahis ahoo loogu talagalay xafladaha dee ragguna gaarkooda iyo dumarkuna gaar waa la cashaynaya intaasun baabay ugu dhantay waman duciya qofka loogu yeedha ilayhaa alla barigan lazimat lijaabatu inuu yeelaa waa waajib haddaba islaamku isaga oo khaatir dhowraya dadka quluubtooda dhowraya aadna isugu soo dhadhaweynaya walaabta hadduu kuu yeedho isagoo kuubahan weyn oo ku maamuusay oo ku idhaahdo xaflad baan leeyahay caawo si arooska ekaale dee yeer oo hadiidi waaba waajibe saaiman kaana aw muftaran ama qofkan loo yeedhaya ha soomanaado ama ha afurnaado imaatinkaa timaada iyo way kala duwan yihiin cunnadu midkaad waajibka kaga fakanaysaa waxa weeye inaad meesha timaado soomaalida markay maamayanba waxay dhaha xor qofku xorta ama xor baa deeqda bayda bidana cun baa deeqda bayda macnaha waxaa uga jeedaa qofkan ma ma la xurmeeyey dee xurmadiisa waxay ku imanaysaa isagoo goobtii xaadira oo yimaada u halkii looga yeedhay taasaa ugu filan maamuus qofkii u yeedhay fa idaa xadara nudiba lahu lakl markuu meeshii tago waxa u wanaagsan inuu de waa meel wax lagu cunaye uu iska cuno walaa yajibu laakiin cunada waajib maaha inaad halkaa markaad waxkasta wax cunto waxba waajib maaha de waxba iska suuragala inaanad abateed bahay ood xarusanayso markaa inaad wax cunto maaha waajib maaha waa iska fiican fain kaana saa'iman qofkan loo yeedhay hadduu sooman yahay tatawucan masel soon sumaabaad soonan tahayba walam yashuqa mana dhibaya calaa saaxibilwaliimati sawmu qofka waliimada leh ee aroostayna dee soomkaagani waxba ma dhibayo ee inaad iska soo maraato iyo inaad cunto waa isugu mid fa itmaamu sawmi afdal fa itmaamu sawmi afdal soomkaaga inaad iska sii wadataa ku wanaagsan matala wuu ku yeedhay adigana waad sooman tahay khamiistii baad sooman tahay ama isniinti haddii aad iska cunto iyo haddii aad iska daysana isaga waa isugu mid iska sii wada soonkaada waxba ma lahan wain shaqa calayhi sawmuhu falfiru afdal haddii soomkii uu dhibayo oo uu leeya dee ninkan waxaa ugu yeedha inuu wax kaa cuno ee meeshun hadduu soo lignaado oo aan waxbana cunin maxaa dee ka xaasila casuumidii aada casuumta taa hadduu sidaa iskugu fikirayo soomkii jabiyo cun sidii nebigu alayhi salaatu wasalaam ninkii uu kulaha war maxaad u cuni weyda waa soo marahay bu war dee cun buu iyo soo qallee maalinka soomka maalinkaa sunnaha soo qallee allabariga kaasuu noqday marka haddaba goobta ay waajibaya allabariga lagugu yeedhay inaad tagto shuruudahan baa lagama maarmaan shuruudahan ayaa ixraajkii iyo dhibkii meesha ka iman lahaa ka saaraya waliwujuu waliwujuubi lijaabati shuruud ajiibiddu goortay waajibayso shuruud baa jirta goorta waajib ay kugu noqonayso inaad xafladda ajiibto ama ducada oo aada tagto markii lagu yeedhay shuruud baa laga maalmaana ugu horeyn allaa yukhasa ama allaa yakhusa biha alagniyaaa duuna alfuqaraa waa inaan labadaa kala saaray ummadda islaamku waa ummad isku midah waxaaba laga yaabaa ka qanigaa inuu ka fadli badan yahay kan faqiirku ilaahay agtiisa ee macnuhu waa inaanu ahayn wan weyn suba kushub waa inaanu arrinku ahayn oo dadka dee maalqabeenka ahun waa inaan meesha loo yeedhayn dadkii dhadhamadan u baahnaana waa inaan la reebin haddii taasi ay dhacdo dee waa si uu nebigu lahaa sharu طacaamin طacaamu waliima yudcaa biha alagniyaa wayuraddu can alfuqaraa aw kamaa qaal allabarigaa ugu shar badan loogu yeedhaya akniyada dadkii u baahnaa ee fuqarada ahaana la riixayo inuu shar badan yahay buu nebigu sheegay taasi waa mid waa inay dadku isdhex soconayaan wa an yadcuuhu fi lyawmi اlwal maalinka horena waa inay tahay maalinka uhoreeya un siduu xadiidku mudnaanta siinayo waa in yeedhmadu maalinkaas ay tahay oo martida iyo allabariguba maamuuskooda iyo macnahooda ugu weyn waa maalinka hore fain awlama alaaata ayaam saddex maalmood baan u kala goynba waayo aroos oo allabari un laysu bixiyey fadacaahu fi lyawmi haani maalinkii labaad buu u yeedhay lam tajib waajib maaha aw fi haalisi buu u yeedhay kurihat ijaabatu inuu ajiibana waaba karaahiyada macnaa istusnimaa laga yarbaqaya meesha inay ku jirto hadduu qofkani maalinkii horeeyey soo dhaaf oo uu sii wado un allabarigii u kala joogsan laaya rubamaa dee inay ku jirto meesha sumca iyo riyaa markaa maalinka uu waajibaya waa ka horan waanlaa yuxdirahu meeshana waa inaanu tegin waa shuruudihii likhawfin minhu isagoo ka cabsanaya aw damacan fii jaahi ama isagoo wax ka doonaya oo isla qofkan isaga ah bal u tabaluq oo isku dhowe oo intaa saaxiibtinimo ka raadi meeshu dee walaaltinimadii xidhiirhkeedii u baahaya waa inaan macnayaal kale kusii jirin meesha oo hadduu leeyahay ninkaa hebel haddii aad u iman weyda ha dhowto aaba ku xidhi amaba shaqadu kaa eri doonaa waxba kuma waajibha haddii uu jaah iyo wax istus un ay ka tahay hebelkaa isagaa balina adiguna arooskiisii joogtay ama macno noocaas amaba hadhow ha ku wanaajiyo wax dheeraadaa soo galay markaa sumca wariyaad walaa yakuna sama halkaa waa inaanu joogin man yata'adaa cid uu ku dhib mudanay dadku dhibaya markaad halkaa tagtaana waa inaanay jirin ka caduwin masel cadow oo kaleba oo cid aada ka baqaysa inaad dagaalantaan baa meeshaa joogta ama qof dayn kugu lahaayo intuu ku qabsadaan cidhibo kaa furfurayn ayaa jooga marka allabari baa arrintu way dhaafaysaa waad iska joogi doontaa kolka waxba tegi maysida waajib dee islaamku waxa eegaya mafaasida ka ka ratibmaysa halkan ayaa u eegaya waaweyn oo waxaa la leeyahy dar-u lmafaasid awlaa min jalbi lmasaalix maslaxa in la xasiliyo ah qofkan in la raaco la ajiibo waxaa ka horeynaya mafsadada meesha ka dhalanaysa oo dabeednana laga saaro taasaa ka fiican aw laa taliiqu anlaa yakuuna sama halkaa waa inaanu joogin man laa taliiqu bihi mujaalasatu qof aanay habboonayn inuu la fadhiisto dad aanay wanaagsanayn inaad la fadhiisato waa inaanay halkaa joogin hadday taasi dhacdana waajib kuguma ah oo masel de waxaa iska dhici karta dadkii khamriga caabayey iyo wixii faaxish fuxshada fuxshiga wadayy dad dee aada u liito araadilunaas baa meeshii isjiidayo isugu imanaya markaa qofkii waa inuu iskaga tago isaguna si aan lagu oran warwagaadkii maxaa meeshan dhex geliyay inaad iskaga tagto halkaa adigu gooni uga baxdo yan aad ka hadlo walaa munkarun wax islaamku diidayna waa inaanu xafladda ahayn goortay waajib kugu noqonaysa inaad tagto ayaa shuruudaha loo xidhay munkaraadkiibu halkan haddaba wax ku cusub munkarkaasoo min zamrin kabarkii iyo musigii iyo wixii la garaacay wa kamrin baalkaa insaarta qabeel cabri wa farshi xariirin iyo xariirtii oo la goglo wa suwari xayawaanin iyo xayawaan sawirkii oo calaa saqfin aw jidaa aw alaa aw wisaadatin mansuuba aw sitrin oo dhami waxa ay ka mid yihiin waxyaabihii markaas dee qofka waajibnimadii ka reebayay wey waxa uu ku i waxaa ka mid noqon kara mizmaarkii la garaacayay khamrigii la cabayay xariirtii la goglayay iyo xayawaan sawirkii marka masalan waa kuwan bahalahan goodir iyo baciid sawiran iyo fardo iyobaa lagu sawiraa had iyo jeer sijaadahan lagu dhajiyo meelahaas kuwaasoo calaa saqfin saqafka lagu taagay ama jidaarba sidaa looga soo deldelay amaba wisaada mansuuba barkimo barkimooyinka la tiiriye ah oo laga ilaalinayo in lagu fadhiisto oo iyadan de wuxuna ka dhigantay jidaarka sitriguna waxa weeyaan dee daahiyadii daahiya sawiraba ama haw maktuubin calayh munkar maro lagu qoray munkar iyadana oo waxyaabo cay ah iyada dee ku yaalla dicaayadii ayaa ku yaalla sawirka laftiisa inkastuu munkar yahay haddana maro waxyaabo faaxisha ama dad qaaqaabo lagu saliray lagu sawiray ayaa meesha ku jirta noocaas oo dhan waa munkar iyo wakayri daalika wixii lamid ah naaga qaaqaawan iyo dad mukhtalitiinho fara badan oo isku dhex jiray waxaasoo dhan waa munkar munkaraadka haddaba qofkii ka ridi kara waajibnimadii iyo yermada waa kuwa hadda waxaad ka ogsoon tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu caaisho usoo galay iyada oo daah sawir leh ku xidhay daaqad ayuu usoo galay muu soo gelayna markaa uu cadhooday wejigiisay ka arag markii dabeetana ay tidhi waa maxay waxay garatay inuu daahaaye way soo qaado way suulisoo meeshii bay ka jartay markaasuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam aynaan la gelayn gurigii munkarkaan halkaa ka arag malaaigtana dee waa kii nebigu sheegay inaanay gelayn guri uu ku jiro ay iyo sawr fain kaana hadii uu ya almunkaru yaduul munkarki hadii uu ku duulayo ku tegayo macnaha bixuduurihi qofkan oo meeshii taga oo masel haddii hebelkan isaga ahay meeshii uu tago munkarkiiba wuu ka baxayaa meesha falyaxdur dee ha tago oo markaa dee munkarkii idaa man ra-aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi ee xadiidkaasaa ku haysa gacantiisaa ku zuuliya fain lam yastatic fabilisaani markaad meesha tagto waa culimadii baa la odhanaya waliba meel buu ka boodaya marka haddii taasi ay jirto dee waad u nusrayn doontaa xuduurkaaga ninkan intaas inaad ku caawisaa wanaagsanta aw kaanat isuuratu cala alard ama sawirkiibaa dhulka yaala fii bisaatin gogol buu sawirka ku yaala roogagan iyo waxaan la goglayn aw makidatin ama barkimaaba sawirku ku samaysany yattakiu calayha oo markaa qof lagu jilagu jiqilaysanayo oo aan la dhowrayn aw amase maqtuucata ra ama waxay noqotay sawirkii mid dakadiisu ay go-antay aw suwara shajar ama sawiradani waa sawir dhir sawirkeed weeye falyaxdurdaha iska tago goobta haddii sawirkii uu yahay sawir la ihaaneysanayo oo aan la ikraamin oo roogagii ku ku yaalla ama barkimooyinkii lagu jiqilaysanayo lagu fadhiisanayo ku yaalla ama aan dhammayn uu yahay amaba sawir dhir uu yahay waa iska banaan tahay markaa saxaabe xadiidka saxiixa buu dee u dariishanayaan markaasio nebiga calayhi salaatu wasalaam kolkii hore dee wuu diiday inuu soo galo meesha iyada gurigaas laakiin markii ay daahii soo qaatay caaisha may tuurin ee intay laba u kala jeexday ayuunbay barkimooyin ku samaysay markaa nebigu barkimooyinkii kamuu xanaaqin ee dee waa la iska isticmaalaya oo meeshii waxaa ka baxay ikraamkii la maamuusayay sawirkan ayaa ka baxay waktina nebigu waa diido markuu daaqada ku xidhnaabu waktina wuu iska ogolaado markaa caaisha intay kala goysa ay barkimooyinka u isticmaashay buu sababtay u kala farqinayaan waa taa iyo sawirkan kala go-an iyo kan markaa barkimooyinka lagu waxaynayo halkaasay u dariishanayaan suwara shajar nin baa weydiiyey ibnu cabaas sawirka markaasuu yihi iska daal haddii aana daynayna fa mimaa laa ruuxa fiih wixii aan naf lahayn ayaa tasawiri dee dhirta iyo buuraha iyo waxaa sawir buuri markaa badaha iyo ayaan ruux lahayn unba sawiri kolka walaa yukrahu karaaha maaha buui nafru sukar sokor in la baadiyo iyo walaxyihi wixii lamid a filamlaa fi limlaakaat markuu qofku wax soo milkiyo ama markuu guri iibsado ama afa uu soo guursado ama xoolo uu yeesho inuu wax iska yar daadaadiyo sonkor waxba karaahiye maaha buui kadaraahim wadananiir iyo lacag iyo wixii lamid a innaga talool baa la isticmaalaa dadka qaarkood ay daadiyeen bal huwa khilaafu lwla waa sidii wanaagsanayd oo la khilaafay bu oo karaahiye maaha laakin waa sidii wanaagsanayd oo la khilaafay waltiqaatuhu in la gurto aydan khilaafu lwlaa in taloolkaa la daadiyo u qofku gurtaana way kasii liidataa marka inkastoo anay habboonayn haddana waa la yeeli karaa waliimat lcurs buu halkaa kaga baxay arooska markaa xafladiisa baabu mucaasharati اlaswaad halkana waxa uu ku xusayaa la dhaqankii dumarka ilaahay muxuu aayadda qur-aanka ahayd ku yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka si wanaagsan ula dhaqmo si fiican ula dhaqmo la dhaqankanoo dee u badanba dhinaca dareenka iyo qofka naftiisoo la ilaaliyo maxaa yeele jirhkiisoo la ilaaliyo waxaa ka horeynaya naftiisa iyo dareenkiisoo la ilaaliyo sidaa darteed baad arki doontaa afada habeenkii ee maalinkii ula joogay mooye maalinkii kale hadduu usoo galo in lagu odhan doono ha qalleeyata kalena maxaa yeele waxaa la diidayaa waxaan wax ku kicinaya qofka oo haddii dareenkeedii uu kharibo dee reerkiiba si yar buu u dimi karaaba marka islaamku aada iyo aada buu ilaaliyey dumarkii ha- dee hala baneeyo in laba iyo saddex iyo afarba la guursadee laakiin mid waliba wixii ay xaq u leedahay ayaa la leeyahay hala siiyo oo qofkii u kala exan dumarka waa xal islaamku uu keenay oo ay kari la-aayeen adyaanta kale oo imika nasaaradoo kale markii ay yidhaahdeen dee ninku wuxuu guursan karaa unaa keliya ayaa waxaa dhacday dumarkii inay ka bateen raggii kolkaa kuwii kaleba si loo meeleeyo ayaa la garan waayay iyada qudhigeedina xaq bay u leedahay inay zawj iyo nin hesho ilan tan kale ilaahay kuma ballamin keligeeda markii dabeetana kaniisadihii loola noqday waxay idhaahdeen si aynaan islaamka u waafaqin saaxiib baa banaan oo qofku toban saaxiib baana uu samaysan karaa laakiin qabidu midun ha ahaado e waxa weeyaan waa qadiyad fawda wey marka qofkii in la yidhaaha guursani iyo in la yidhaahdo saaxiibo fara badan samaysa labadaba islaamku meesha waa ka saaray oo afar baa la yidhi ha hayo afartaasunbu markaa isaan kari karaya awoodiisu ay afartiina sidan iyo wixii de ilaa laba sidii uu markaa ugu cadaalad samayn kara ha ugu cadaalad sameeya haddii uu ka baqday inaanu cadaalad samaynina de waaba adiga arkaya ilaahay uu ku cadday fawaaxida mid keliya markaa fankixu maa taaba lakum min annisaai matna wajulata warubaac alla halkaasaa la gaadhsiinaya ugu badan mucaasharadani haddii ay xumaatana a'imada qaarkood baad arki doontaa iyagoo ku daraya asbaabta loo fasakhi karo afada ay u fasakhan karta baan leeyahay ila ilaahay amar buu bixiye wuxuu ihi wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarkii si wanaagsan oo la dhaqan marka arrimihii shanta ahaa aynu soo sheegnay goorkii dhaweysee lagu ay madabku sheegay in lagu fasakhanayo waxay noqotayba in aan midnaba laga helinba laakiin la dhaqankiisa wuxuu yahay qof mar dilayo mar caayayo mar kadeedayo ma ama akhlaaq xun horseedayo marka la dhaqankii hadduu sidaa noqdo la dhaqankii saa uu xumaado fasakhaadii bay yeelanaysa yajibu calaa kulli waaxidin min azawjayni mid kastoo labadiis qabay waxa waajib ku ah almucaasharatu bilmacruuf wada noolaansho fiican oo waxa ilaahay uhi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun iyaguna dhar bay idin yihiin idinkuna dhar baa u tihiin marka waa dhibaata nin iyo dharkiisoo isla waasho oo isla qaawanaan kari maayo dharkuna cidla kulami kari maayo sidaa darteed in si wanaagsan ay isu ilbaasaan isu xidhiir wanaagsan yeeshaan baa fiican wa badlu maa yalzamuhu wixii isaga ku waajibay inuu bixiyo wey min gayri madlin isagoo aan meermeerin samaynin madligu waa meermeerinta marka kan la leeyahay ha bixiyo dee afadiina waxbaa lagu leeyahy isagiina waxbaa lagu leeyahy mid walba xaqii lagu leeyay inuu bixiyo wey isagoo aan meermeerin keenayn walaa idhaari karaahatin karaahana aan muujisanayn iyadiina waa inaanay karaaha muujin isna waa inaanu karaaha muujinin ee mid waliba xaqii lagu lahaa si wanaagsan ha bixiyo iyana tamkiin fiican ha bixiso isagiina ha bixiyo wixii lagu lahaa wayaxrumu cala arajul ninkii waxaa xaraam ka ahoo xataa aan karaahi ahayn an yuskina zawjatayn inuu laba dumara isugu geeyo fii maskanin waaxidin guri keliya ilaa biridaahumaa iyagoo kala raali noqda mooyaane labo dangalaa la ydhaha dumarka dan baa kala gashay afcarabigana darratayn baa lahay marka labadaa dangalo inuu isugu geeyo guri waa shay xaraama mar unbuu isugu geyn karaa oo waa marka ay kala raal yihiin ay yidhaahdaan waxbaanu dee iska wada karsanayna oo duruufta ay nagu adago waan iska wada noolaanayna haddii ay heer kaa gaadhaan iyagu oo ay codsadaan ay raalli ka yihiin way iska fiican inkastoo aada ay u adag tahay siday u wada heshiiyaan aada bay u adagtahay oo taayirkan iyo cajaladan wada noolaanshahee wareegaysa ayuunbaa mar un isxoqayo dabeedna kala boodkaa soo degdegay markaa inta faraha badan eedada ilaahay uu dabeecadooda wanaajiye mooyaane kuwo iskaba yar siqaar guri kuwada noolaan karo la wada qabaa walahu waxaa usugnaaday an yamnacahaa inuu asadii u diido min alkhuruuji min manzili inuu guriga kabixidiisa udiidaa xaq buu leeyay ninku hadduu dantaa moodo oo madhab sharafteedii baa ku dhacaysa ama tuug baa dilaysa ama ceeb bay ku dhacaysa ama fudayd buu u dareero marka hablaayo dee mar waatee guriga iska joogo wixii masaariif aanu ilaahay saaray inuu idhaw heli kara fain maata laha qariibun miday istigaan iyada hadduu dhinto ustuxiba waxaa loo suneeyey an ya'dana laha fi lkhuruuj dee inay baxda inuu ogolaado macnaha baahi hadday jirto oo heblaayadan iyadaani socodkan ay wareegeyso haddii baahi ay uhayso maalan qof xigtadeeda ay dhinto inuu idhaa bal taacsida tagoo dee soo booqo way iska sunne waa mucaasharada wanaagsan buu sarxaya waman lahu nisaa-un qofka dhowr dumara leh waa ninkii markaa dumarku ay godadlaha odhan jireen dhowr god buu leeyahay bay le macnaha way xaqirayaan oo aan horaan loo helayn bay leeyihin bada ninkii dhowr dumara leh laa yajibu calayhi waajibku ma aha an yaqsima lahunna inuu u qasmi sameeyo bal lahu licraadu waxaa usugnaaday inuu iskaba wada dhaafo canhuna dhammaantood bilaa ismin dembi la-aada waa sida madhabkani ay qabaan wey inuu iyaga markaa gurigooda seexdo iyo inuu ugalmoodo iyo waxba dee waajib kuba ah iyo inuu cadaalad sameeyo markaa hore kol haddaanu bilaabin waa intaanu bilaabin ama wareegoodiibuu u dhameeyey markaa inuu dee halkaa ardaa gooniya sidii odayaashii hore markuu afar aqal leeyahy ardaa gooniyu mararka qaarkood iska tegi jiray markaa wuxuu kuleeyahay in oo iskaba icraabsanay meel gooniya iska tago waa arrin isaga isaga banaan buy oo uu heli karo waxaa laakiin sunno ah inaanu caadilin xaqa ay ku leeyihiin waatan hadee wax ka badan amaka dee meermeere walaysa lahu ma sugnaanin an yabtadi'a almabiita hooyashada inuu ku bilaabo cinda ixdaahunna midkood ilaa bilqurca qorituunbuu ku bilaabi karaa marka hore waxaa loo baneeyay inaanu dee sooma dhex gelin gooni iska ahaado ha ahaado gooni laakiin hadduu doono inuu bilaabo hawshan yuu iska bilaabay heblaayo yuu ka bilaabay ee wuxuu ku bilaabaya qorituur oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo qasbiba lagu lahay oo dee ilaahay uu markaa khiyaar siiyey ayaa haddana uu qasbiga samayn jiray oo u qorituuri jiray tuulla safrayo marka kolkuu doonaya inuu hoyaatinkii bilaabo waa daruuri inuu qori tuuro nasiibkeeda ta usoo baxaa waa halkii fain baata cinda waaxidatin minhuna mid kamida hadduu haddaba agteeda jiifsado habeen baryo lazimahu lmabiit waajib waxa ku inuu hoydo cinda albaaqiyaati dumarkii soo haray biqadrihi intuu iyana uhoyday in laeg taa hadduu shan uhoyday hadduu laba bilood uhoyday hadduu saddex bilood uhoyday kuwan kalena min saddexa uqaleeyo oo intii in la-eg un iyagana ha usoo fuliyo faidaa araada alqasma kolkuu qasmi doono aqraca ha u qorirido faman kharajat qurcatuhaa ta qorituurkeedu usoo baxo qadamaha iyaduu horu marinaya qorigeedii baa usoo baxay markii dee ay qoryadeen taasuu ku horreysiin doona wayaqsimu lilxaa'idi waalnufasaai waalmariidati waaradqaa kuwanaan jimacba ka suuroobayna way leeyihin habeenkooda oo marka la leeyahay qasbi baa jira macnuhu ma aha un wadiga laakiin kaasi waa sanawiya u iska soo raacay laakiin waa hoyaasinka meesha midhkan ay ku nafisaysaa waxa wey islaantii odaygii xagga iyagu ahaa caawa midaasay ka helaysa marka haddii intaa uu kala haajiro ee wa agoon fatadaruuha kalmucallaq ayuubay ka dhiganta marka haddii ay xaaidad ama nafaso tahay umulta amaba ay bugtaba ama radqa ay tahy radqaana waad iska garatee oo iyadaba jimaac ka suuroobeyn intan oo dhan ba hoyaasinkoodii xaq bay u leeyahy oo lama odhanayo dee mar haddii aan waxaa ulihi jirin layska dhaafee iyagoo dee saamaxa sida xagga dambe ku imanaysa mooyaane xaqoodii hoyaasinka ahaa way leeyihi fain kaana macahu xuratun wa amar qofkani labadaasu wada qabaa labada dumara midina waa xor midina waa doon qasama lilxurati hadii xor tahay wuxuu uqasmi samaynayaa mila ma lilamati maratayn tan adoontu intii ay leedahay labadeed oo tanna wuxuu uhayaan laba habeen tanna habeen facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab markaa kol haddii qur-aanku uu sheegay xaggii cadaabka iyo xeer ciqaabeedka inay kala barhmayso oo intii lagu lahaa qofkan xorta ah barhkii addoontana uu noqonayo tan xaggii qasmigana waa oo kale waaqalu lqasmi laylatun wayadfacuhaa yawman qablaha aw bacdaha qasmiga waxa ugu yar habeen waxaana raacaya maalin ka horeeya ama ka dambeeya wa akaruhu alaaatu ayaam waxaa u badan saddex maalmood walaa yuzaadu calaa dalik intaa lagama badin karo waxa la yidhi muddo maalin ka yar lama arag dale marka haddaba hoyaatinkaa habeenkii uu hoyanayo ee maalinkaasina uu iska raacayo kaasaa qasmigii ugu yar ima suuroobay sada inuu idhaahdo habeenkii baan u kala barhaya labadooda maya miduna ku daali qasmiga kaasaa ugu yar marka habeenka raacayaana waanu ka horeyn maalinka raacayaana uu ka horeyn karaa waanu ka dambayn karaa labada jeerba way iska dhici kartaa waxa ugu badan buu ku yihi saddex maalmood intaa lagama badin karo ilaa idaa radiina inay raali noqdaan mooyaane oo haddii uu islaanta xaggan magaaladana kusoo maqnaanayo lix bilood tabaadihana uu ku maqnaanayo toban cisho ya meeshaa waa inu raali noqosho jira laakiin haddii aanay iyagu taa raali ka ahayn dee xaaraan buu ku dhacaya qofka xaaraan buu ku dhacaya markaa ka badintan saddexda laga badinayo iyo kala badintan laba kala badinayo labadaba dee ismigooday leeyihin iyo dembigooda saddexdan macnaha waxay ka eegayaan dee afar baa qofkii loo baneeyay inuu guursado markaa kolka ta afraadee saddex buu mar walba ka maqnaanaya saddex buu tii afraad ka maqnaanaya wacimaadu lqasmi leyl qasmiga gundhig waxa u ah cadaalad samaynta ama hoyaatinkii dumarka waxa gundhig u ah habeenkii wanahaaru taabicu maalinkuna waa daba soco liman qof bay sidan usugnaatay maciishatuhu binahaar qofka maalinkii shaqaystay habeenkiina seexda en waashmaanahayn markanuu ku leeyahay habeenkiina waa gundhig maalinkuna waa daba soco midh baa looga jeedaa daro midhkaasi waxa weeye way sii kala muhiimsan yihin oo tegidda uu habeenkii taa kale u tago iyo tegidda uu maalintii u tago way kala culays badan yihin oo waxa fudud dee taa kale hadduu maalinkii soo maro way fududahay waxay ka fududda isagoo habeenkii soo mara haya habeenkii waa mabiidkii rasmiga ahaa inta hawl la yeesho ayaa badan wareegii baa iska yar sidaa darteed waxa la saamaxo habeenkii inuu mid kale u tagaa inta la saamaxaa way yaraan doonta aad bay yaraanaysa wacimaadu lqasmi leyl wanahaaru taabic maalinkuna taabicun buu yahay markaa waxyaabo loo ogol yahay inuu maalinkii sameeyo oo gurigiisa kale uu kasoo sameeyo ayaanu habeenkii kasoo sameynay ila habeenkii baa muhiimsane liman maciishatu binahaar waa hawl biidhan wey qofkii mashruucan galaa waxa weeyaan diiq badan buu galaya oo dee waa qof isilaalinaya un calaa xadar buu ku sugan yahay digtooni buu ku jira fain kaanat maciishatu bileyl qofka noloshiisa hadday habeenkii tahy oo habeenkiiba uu shaqaysto kalxaari kalxaari waa kii heeganka ahaa ee waashmaankii iyo askarigii iyo kii caafimaadka dee heeganka ku jira iyo waxaa fa cimaadu qasmihi binahaar saldhigga qasmigiisu waa maalinkii oo maalinkiibuu dee seexanayaa ma ogta oo gurigii kusoo hoyanaya uu degaya habeenkiina waa ka silaabanaya marka hawshiisa muhiimka ah iyo ta aada loo ilaalinaya aan la doonayn in xaafadii kale inuu tago waa maalinkii kolkaas walaa yajibu calayhi wad-un waa sida madhabkani qabaan wadigu sidiisaba waajib kuma ah waxa suuragal ah inuu iskaba daayo oo dabeetana uu hoyaatinkaasuu iska wado waaya taasunbuu maaragta inkastoo dee ay dhacayso in laydhaa maxaa caruurta uga cuntay raashinka litacaluqihi binashaai washahw oo de wadiga waxau ku xidhan yahay isaga awoodiisa ma ahe waa wax ka bax nashaaq iyo shahw ayuu ku xidhan yahay waxaa laga yaabaa da dareenkiisu inaanu maaragta saa firfircoonayn laakin tundabu taswiyatu baynahuna fiih waxa sunno ah inuu ugu casaarad sameeyo wadiga midhka waajibkii waa mabiid laakiin xagga wadigana waa inuu ugu casaarad sameeya isagana dumarka iyo wa fii saa'ir istimtaacaat istimtaacaadkii soo hadhaye kalena in tan intuu ku sameeyo taa kale inuu sameeyabaa wanaagsan waxba aanu isdeeraysiin saasaa loo sameeyaa marka oo qolyaha qaarkood waxay leeyihiin macnaha xaqa waxay u yeelanaysaa habeen walba wadig qaarkoodna waxa ay leeyihiin afartii habeenba mar mar haddii dee afar dumara la siiyey waxa kaloo ugu badnaan la yidhi iyay dhaafin muddada ah afar bilood tataawala calaya leylu waswada jaanibu waaraqanii anlaa qaliila ulaacidu falowlaa makhaafat llah laxurika min hada sariiri jawaanibu tii markaa uu maqlayay cumar ay gabaygaa tarinaysa iyadoo waxaynu ka jajabinay dee markiiba caaisho weydiiyey u sheegtay ninka inay ka sabri karaysa ruuxa dumar afar bilood ugu badnaa lix afar buu markaa go-aamiyey ciidamada inay ka maqnaan karaan dumarkooda waxau yihi wain saafara bihaa wain araada an yusaafira bimra'atin minhuna dumarkan uu qabo mid kamida buu doonay inuu safar la galo lam yajuz ilaa bilqurca uma banaana inu midun iska kaxayso laakiin qori buu ku kaxaysanaya waa inuu qori tuuro waa markaa tii qorigeedu usoo baxo ayuu kaxaysanaya siduu nabiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam ee xadiidu rifkiga ay lahayd caaisha qurcadaydii baa soo baxay fain saafara biqurcatin qurca hadduu ku kaxaysa lam yaqdi lilmuqiima kii soo hadhay uma qalaynayo oo masala saddex bilood buu maqnaayo safar ku jiray markaa dee saddexdaa bilood kuwii soo hadhay uma qalaynayo waayo xaqani waxau ahaa mid unbuu usoo bixi lahaa taana waa la siiyey wain saafara bihaa bikayri qurca isagoon uga qori tuurun buu afka marooriyey markaasuu mid u kaxaysa atima walazimahu lqada dembina wuu ku dhacay kuwa kalena intuu tan la maqnaa in la eg waa inuu wada qalleeyo oo mid walba uu dawrkeeda soo siiyay intaa in la eg masalo kaleoo iska banaan ayuu halkan ka hadlay oo dumarkii nebiga qaar ka mid ihna ay sameeyeen oo ah xaqeedaba inay tu kale u hibaysaba oo ruuxii dumarka ahayd ma habeenkii ay lahayd habeen dhexeeda inay tidaa heblaayo kalaan siiyeyba way heli kartaa dumarka nebiga tii habeenkeeda caaisho siisay seeme sawda aya waman wahaba xaqahaa xaqeeda siisa min alqasm qasmiga ay ku leedahay libacdi baraairiha kuwa dangalooyinkeeda ah ta siisa birida zawj ku siisa jaaza way iska banaanta waxa uu ku yihi haddii dumarkii la wada qabay mid kamid ihi saaxiibadeedii kale ay tidhaahdo adigaabaa ku siiyey habeenkii hoyaatinkayga way iska banaan tahay laakiin zawjku waa inu raalliya oo waa inu la ogolaadaa iyada laakiin haddii ay tidhaahdo habeenkaygii waan hibeeyey oo isaguna uu doonayo inuu iyada uhaydo oo ila sii cajo badan maya socon mayso laseerinkii isaga aya way wada hayaa shookaanka markaa inay iyadu wada maloobsato maya ee goorta hibeynaysa waa inuu la ogolaado wa in wahabat lizawji zawjkii bay tiri adaabaan ku siiyey jacalahu wuu u yeelayaa liman shaaa minhuna cidda uu doono oo kamida dumarka ah markii hore mid gaara bay siisay masala saddex bay ahaayano markaasi heblaayo tiri anigu taa kalaan siiyey taasumaa yeelanaya haddii laakiin ay tidhaahdo zawjow adaanku siiyey habeenkayga iyo ciddaa doonto ugu dar dee dumarka tuu doonaabuu siinaya markaa isaguna ilaa waxuu khiyaaru leeyahay jacalahu liman shaaa minhuna dumarka ta uu doonu siinaya oo dee khiyaarkii isaga adag fain rajacat fi lhibati hibadii bay ku noqotay caadas way u noqonaysaa ila dawri wareegii min yawmi rujuuc laga soo bilaabo ayay markaa kaga noqonaysa maalinkii ay noqotay halkiisii bay ka gelaysa walaa tarjicu fiima mada macnaha waxa weeyaan horta haddii ay tidhaahdo waan ka noqo waxbaa goocday moogta markii hore waxay tidhi habeenkayga heblaayasi waxba yaan laybaymanoo laisoo hoyan iyar markay joogtay bay heblaayadiisa seegeen ama iyada qudhigeedii aaba soo laba kacday waa wax loo ogolya oo ay markaa xaqaan ka tegin wey alaabay bixisay oo kale ba laakiin waa xaqay dee ku noqon karayso marka ay ku noqoto ma waxay ku noqonaysaa intii hore ee tagtay mise caawa laga bilaabunbaa loo xisaabinaya ina imika laga bilaabo markaanu kuleey min yawmi rujuuci waktigan ay noqotay ay tiri waa ka noqdunbaa dawrkii la odhanaya halkii ay kaga jirtay ka gab ama habeen ha u hado ama caawama keeni ha aado halkii umay ka gelaysa mid kasta la diidayaa waxa wey inay tidaahdo kol haddaan ka noqday intii hore oo dhan ha laysoo qalleeyo ila idan ba intaa hore ku tagto idankeedaa intaa hore lagu tagsiiyey kama noqon karayso markaas walaa yajuuzu ma banaana an yadkula inuu u galo cala mra'atin afa inuu galo fii nawbati ukraa tu kale iyada oo habeenkeedii uu ku jiro bilaa shuqlin hawl la-aan inuu tu kale u galo maya mar hadduu heblaayadan iyadaa la joogo heblaayo kale iyo wuu tegin annaga miyaa nala tixgelinayaa ayaa soo baxay markaa si aanay guruus iyo hadalba aan u imanin heblaayadan iyada ah hawdaayo habeenkeeda iyo maalinkeeda iyo u tegin taa kale shuql iyo dee hawla haddii ay yimaadaan waa kan soo wada uu sheegaya min xaajatin aw daruura shuqligu baahi timaada iyo dhibaato timaada dhibaato iyo baahi way sii kala culus kuwaasu markaa ka hadlaya halkaasuu ku xusi doonaa kolka xaajo iyo daruuro hadday timaado waa la saamaxayaa inuu xaaskii kala u tago oo dee ula xaliyo dhibaatada haysa laakiin iyagoo iska nabdoon oo bilaa shil ah wax shilhi aanu jirin inuu tan intuu habeenkeedii ka tago tii kale u tago taas weysa uu ka hadlaya allahu aclam